wafdiga masar ka yimid oo runtii aada u ballaadhan sidaad halkan ka aragtaan waxaanu kala hadalnay oo ku heshiinay in dalka masar uu u furan yahay ganacsiga soomaaliya ama waxa soomaaliya ay dhoofinayso oo ay ka mid yihiin xoolaha nool oo ay ka mid yahay kalluunku iyo waxyaalaha beeraha ka soo go'a waxaa dhici doona kulamo kale oo rugta ganacsiga masar iyo rugta ganacsiga ee soomaaliya wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda ganacsigu ay ku kulamo ku yeelan doonaan magaalada qaahira iyo magaalada muqdisho iyo meelo kale ganacsatada masar waxaanu kala hadalnay oo ay ku jiraan kambaniyo danaynaya inay dalka warshado ka sameeyaan ay ku jirto warshadaha jamiitada iyo warshadaha waxyaalaha beeraha ka soo go'a lagu lagu sameeyo waxaanu u sheegnay in dalkani u furan yahay